barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastooda caalamka ku sugan tihiinba waa maalin isniin afarta bisha noofembar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo cabdi xaafi daacawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dhallinyarada soomaaliyeed oo bilaabay in ay door weyn ka ciyaaraan taakulaynta dadka ay saameeyeen fatahaadaha ku dhiftay magaalada beledweyne waxaad dareemi kartaa dhallinyarada hadda magaalo muqdisho meelaha laisku tatagaa waxaa socda gurmadka taleefanaa laisku diraa wax qaarna shaqab waxay tegi magaalo beledweyne diyaarad ka waaye laakiin gurceelka degay baabar soo qaatay magaalada yimi hadda marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay ka dulqaado culayska reer beledweyne ka dhallinyar ahaan inaan iska kaashano meelahii biyaha waxyaabaha keenay qaabkii loo maareyn karo
kaalmaha heesaha heesta aanu dhegaystayaal barnaamijka galabta idinku xusnayna waxaa ka mid a
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka
qareenka u doodaya shakhsigii fashiliyey faahfaahinta telefoonkii uu madaxweyne donald trump kula hadlay madaxweynaha ukrain ee abuuray in baadhitaan lagu sameeyo madaxweynaha ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in xisbiga jamhuuriga qofkaasi uu ugu jawaabi karo su'aalo qoraal ah haddii ay soo gudbiyaan ayuu yidhi qareenkan oo la yidhaahdo mark saciid ayaa boggiisa twitterka ku qoray axaddii inay ka aqbali doonaan xildhibaan david nonis oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee guddiga sirdoonka kongareeska inuu su'aalo ku soo gudbin karo qoraal waxa aanu sheegay inuu qofkaasi su'aalaha keliya ah ee aanu ka jawaabi doonin ay yihiin inuu ama ay sheegto aqoonsigiisa amaba aqoonsigeeda xildhibaan jim jordan oo ka tirsan kongareeska ayaa diiday qorshahaasi isagoo sheegay in su'aalo jawaab qoraal lagu jawaabo aanay ku filayn in kiiska si wanaagsan wax looga weydiiyo oo baadhitaan dhabah lagu sameeyo qareenka ayaa sheegay in sharciga dalku ilaaliya aqoonsiga iyo shaqada dadka soo sheega mas-uuliyiin ku kacda dembiyo xeerarka dalka aan waafaqsanayn ku xadgudubka awoodda xafiiska iyo ilaalinta khatarta ku iman karta shaqaalaha dowladda kumanaan qof ayaa maanta ku hor mudaharaaday bannaanka safaaraddii hore ee maraykanku uu ku lahaa magaalada teheraan ee xarunta dalka iiraan si ay u xusaan afartan sano guuradii kasoo wareegatay markii koox arday iiraaniyiin ah ay gudaha safaaradda afduub ugu qabsadeen laba iyo konton qof oo muwaadiniin maraykan ahaa oo u badnaa diblomaasiyiin mudaharaadayaasha ayaa watay boorar ay ku qornaayeen erayo ka dhan ah maraykanka telefishinka qaranka iiraanna waxa uu baahiyey muuqaalo muujinaya in banaanbaxyo la mid ah kii tehraan uu ka dhacay dhowr magaalo oo kale oo ku yaala iiraan khudbad uu ka jeediyey caasimadda teheraan ayuu taliyaha ciidanka qalabka sida ee iiraan jenaraal cabdiraxiim muusaafi ku sheegay in maraykanka uu sii wadi doono cadowtinimada uu u hayo iiraan waxaa kale uu tilmaamay in maraykanka uu yahay sida dibqallooca oo kale isaga oo yidhi waanu burburin doonaa dibqallooca xiriirka diblomaasiya ee maraykanka iyo iiraan ayaa gaaray halkii ugu liitay sanadka kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatanki kadib markii koox arday iiraaniyiin ah ay afduub ugu qabsadeen xarunta safaaradda maraykanka ee tehraan ilaa labaiyo konton qof oo muwaadiniin maraykan ahaa muwaadiniinta maraykanka ah ayaa la haystayaal u ahaa ardaydaasi muddo afar boqol afartan iyo afar maalmood ah laga soo bilaabo afartii novembar ee sanadka kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii ilaa labaatankii janaayo ee sanadkii kun iyo sagaal boqol koob iyo siddeetankii
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o eda oo toos idinka imanaysa washington barnaamijkii dhallinyarada ayaad dhegaysanaysaan dhallinyarada soomaalida ayaa maalmahan dambe waxa ay door weyn ka cayaarayeen gurmadka lagu taageerayo dadka ay fasaahadahu saameeyeen ee magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee ay qarqiyeen biyaha webiga shabeelle dhalinyaro ku nool magaalada muqdisho ayaa la yimid fikrad ah inay dadka ku gaadhaan baraha bulshada sida whatsappka iyo facebooka si ay ugu baraarujiyaan taakulaynta dadka ku xoola beeray fatahaadahaasi wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdullah ayaa arrintani ka wareystay maxamed warsame sandool oo ka mid a dhallinyarada hawshaasi wadda
horta waxay noqotay meel walba in looga dhaqaaqo qof walbo bini aadan ama soomaaliya ha noqdo in maanta uu istaaga in dadkaas walaalaha reer beledweyne la garab istaago ay meel walba looga dhawaaqay ha noqoto dal iyo dibadba intaba maadaama dhalinyaro ahaan aan hogaanka u haynay waxaanu isku tagnay dhalinyaro badan oo aqoon-yahano ah kasoo jeeda koonfurta iyo meel walba waxaanu ku heshiinay waxay tahay inaan sameyno gurmad deg deg ah oo dhiigjoojin emergency ah dadku inta badan waxay xoogga saareen hoy iyo meel la seexdo waxay xoogga saareen raashiin waxay xoogga saareen waxyaaba badan oo qofka nafta ku badbaadin kara laakiin waxaan anaga xoogga saarna waxay tahay qeybta caafimaadka waxaanu sameynay contribution lacag aruurin dad mas-uuliyiin oo siyaasiyiin iyo xildhibaano iyo hogaamiyaal iyo saxaafadda iyo inta badan ku jira nawriyaal iyo agaasimayaal ayaa aadna ugala qayb qaatay lacag fiicanoo contribution ayaa aada soo aruurtay welina way socotaa waxaanu iibinay agabkii daawooyinka waxaa xoogoodii iyo naftoodii noo huray oo rabnay in meesha tagaan dhaqaatiir daayar ah oo muqdisho wax ku baratay kana shaqayso ayaa waxay ballan qaadeen inay ka mid noqonayaan dadka qaadaya daawadan marka adinku daawad gadeen oo aad geynaysaan meesha berita subaxii ayaan ku qorana falaytka hadduu ilaahi ka dhigo waxaan wadnaana waa daawo waxaa xagga loogu diyaargariyay waxay tahay teendooyin dadka iman doonaan lagu daaweyn doono daawadii wadnaa dhaqtarkiia la socdo xanuunadii dumarka kuwii ragga kuwii caruurta intuba way fadhiisanayaan marka xanuunada hadda lasoo sheegay oo aad rabtaan inaad la tacaasheen kuwa ka mid a inta badan hadda waxaa soo dhacaya waxay tahay dadkii waxaa ku dhacay bakteriyarigii biyaha ama ha noqoto xanuunadii intay masquulihii banaanka soo baxeen xataa qofkii jirkiisii maqaarka ha noqoto ayaa aada loo soo sheeganaya dadkii biyihii ku dhex jiraan jirkii lugihiia googo-ay qaarkood qaar waxaa jira xanuuniyo qandha joogta ah oo iska socota guf kusoo dhacaysa ayaa jirto qofkii wuxuu u malaynaya isoo xanuun gooniya qabo inuu ku dhacay malaariyadii ayuu haystaa isuna baaritaan sameyna wax laga yaaba inuu daawo kale malaariya iska qaato marka waxaa rabnaa wixii emergencyga markaas oo t b-ga loo yaqaano inaan dhaqtardhaqaatiirta kala tashanay kuwa balyano joogay kuwa intaba isku xirnay tegaya maalinta barti tegi doonaan insha allah hadulaa ka dhigo waana raaci doonaa kabacdi waxaa rabnaa intaas wixii taagan markaasoo kale xanuuniyahana laga daaweeyo wixii intaa ka baxsanna laga soo sameeyo ribood la ogaado xanuunka hadda taagan xanuunka jira iyo waxyaabaha loo baahan yahay in lagu daaweyn karo xarumaha iyo inta xarumood ee la sameyn karo magaalada beledweyne ha noqoto gudaha iyo xaafadaha iyo banaanka horba ha noqoto inaan soo qiimeynana waa rabnaa daawadan wadnana waxaan u qeybin doonaa xarumaha hadday ka faryihiin caafimaadka xarunta dhaqaatiirta haddana la socota meeshay fadhiisan doonaan iyo ur dhaqaatiirta hiiraan oo kale oo meesha igana xarumo ku leh intaasaan rabnaa daawooyinkaas kualatiga qaawadna inaan u qeybino wixii intaasoo karaankeena awoodda ama wax loo qaban kara ama cid wax loo sameyn karo masqula ha noqoto ama wax garab ha noqoto ama garab sii karana ayana waa dhinac wada doonaa insha allah hadduu ilaah ka dhigo xageed u marteen wadiiqadee dadkaad ku gaarayseen inaad wax ka aruurisaan lacaga weydiisaan wakti deg degana way ahayd marka fariimihiina xagee marsiiseen
wax walba hadda adugu waa iska fudaadeen technolojiya jira cabdiqaadir waxaa jira wax layado social media baraha bulshada oo kale waxaan sameyn wax layihahdo group whatsapp aan sameynay ha noqoto groupyo oo facebook aan sameynay dadka inta badan waxay isticmaalaan dhammaantood soomaalida hadda whatsappka ad isticmaalaan whatsappkaas waxaan ugu gudbina fariino ninkuu ilaahay wax kasoo qaaday sadaqadaas maanta ku darsanaya ayaa ka mid noqday oo ku darsaday boqolaal qofoodaan aan helnay inta wax bixisan inta ilaahay wax siiyey ayayba u badnaayeen waxaan rajeynaynaa insha allah inay sii socoto intii waxaysh wax soo gashane oo ilaahayna ka mid dhigi doono sadaqaas dadkan gaarsiin doono waa daawooyinkaan iibinay iyo waxyaabihii aan kusoo iibinay iyo intuba waatan isla gruubkii naftigiisii ayaan kusoo bandhigaynay ayaan ku muujinaynay waa hal abuur fiican in iyadoo laga faa'iideysanayo aaladahan horumarka aada qaadeen dhallinyarada dareenkooda waase
waxaad dareemi kartaa dhallinyarada hadda magaalo muqdisho meelaa laisku tatagaa waxaa socda gurmadka taleefanaa laisku diraa waxaa socda gurmadka qaarna shaqab waxay tegay magaalo beledweyne diyaarad ka waaye laakiin gurceelka degay baabar soo qaatay magaalada yimi qeyra laa siiyo yani waxaan aada uga faraxsanaa waxay tahay qof walba xagee wax ka qaban kartaa hadda marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay ka dulqaado culeyska reer beledweyne ka dhalinyar ahaan inaan iska kaashano meelahii biyaha waxyaabaha keenay qaabkii loo maareyn karo iyo meelaha dhibaatada badan ka timaado ayaan rabnaa inaan kusii adigu reer beledweyna taa si gaara waa taqaan magaaladan kala jeedaa webiga sidou ugu fatahay webiga magaalada sidee magaaladu tahay bal sawir qofkaan aqoonin beledweyne kasi cabdiqaadir waxaan ku dhashay beledweyne noloshaydina waan kusoo qaatay waxaana kusoo bartay inkastoo hargeysana aan qeyb badan ku lahaa laakiin beledweyne haddaan ka sheekeeyo beledweyne waa meel istraatiiji oo santaraal ku dhex taala waa meel webiga uu dhex maro sidii maski oo kale waxay leedahay meel guud oo webiga uu isaga dhow yahay sida xerada lamangalaay oo kale oo ciidamada talyaaniga degnaan jireen waa guumaystayaashii haddana ciidamada saldhiga u tahay koo labaatanaad koo labaatanaad meesha la yiraahdo eri aamin oo kale waxay ahaan jirtay meel oo wax lagu xiro oo erida laga baxo lagu soo golay badweyne lahaan jirtay labada gees waxaa ugu dhow webigaasi ka dhow meeshaas la sheegaya waxay lahaan jirtay beledweyne keli la yirahdo keliga dhagaxjabis ama noqoto buunta koowaad iyo buunta labaad wax la yirahdo waxay u ah samaysnaan jireen webiga markuu soo buux dhaafiyo inay biyaha ku nafisaan waxaa jiri jiray keli meel kaloo la yirahdo helekeliyo biyo kor ka yimaado oo kale waxay kusoo shugi jireen meesha la yirahdo buunta koowaad buunta koowaad kadibna waxay geli jireen webiga meesha la yirahdo ay kusoo jireen
maxamed warsame sandool ayuu hadalkaasi u dambeeyey oo ka mid ah dhalinyarada wada hawsha ay kaga ugu sheegayaan dadka sida loo caawinayo dadka webiga ay ku fataheen waxaan u warramayay wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle dhinaca kalena dhalinyarada magaalada gaalkacyo ayaa iyana bilaabay howlo iskaa wax u qabso ah oo ay ugu gurmanayaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhacay magaalada beledweyne warbixintan waxaa noo soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq dhalinyarada magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaq looga dhiidhinayo dhibaatadii ku dhacday dadka reer beledweyne kuwa uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle waxaana dhalintu ay dhaqaale aruurin ka bilaabeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug baashi maxamed warsame oo ka mid ahaa dhalinyaro aan kula kulmay bartamaha gaalkacyo iyaga oo dadka weydiinaya inay bixiyaan wixii ay u awoodaan walaalahood oo ku dhibaataysan duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ka waramay dadaalka dhalinyarada ay ka wada magaalada gaalkacyo iyo in ay u istaagaan sidii ay ugu gurman lahaayeen walaalahood ku dhibaataysan magaalada beledweyne
marka u horeysa waxaa mahadla leh allihii noo suurtageliyey na xasuusiyey in arintan maanta ilaahay dartiisa aan rabno inaan u aruurino uguna istaagnay walaalaheen reer beledweyne na garsiiyaya mahad iska leh waxaan rabaa inaan warbixin yar aan ka bixiyo dhammaan dhallinyarada magaalada gaalkacyo haddii ahaan lahayd waqooyiga ee ismaamulka puntland iyo haddii ahaan lahayd kan galmudug intaba waxaan ka fariisanay arintan si guud waxaan istusinay in maanta hiil nooga rabaan walaalaheen reer beledweyne xaafadaha laiskugu kala qaybiyey anigii waxaan ka mid ahay qayb ka mida rag loo xirsaaray magaalada waxaana anoo ku hadlaya afka dhallinyarada ee degmada gaalkacyo ahna guddoomiyaha dhalinyarada degmada gaalkacyo baashi maxaa warsame waxay hadda noo maraysaa meel wanaagsan ummaddu waxay u danqadeen walaalahood reer beledweyne qof walbo aan u tagno aan arintan uga sheekayno aan noo ogolaanaya inuu wax na siiyo hore ayuu nooga siinaya bulshada soomaaliyeed waa dad isku jilicsan waa dad raba in maaragtay walaalkood kala caawiyaan qofka haysta ummadda reer gaalkacyana waa dad inta badan dadka ugu danqashada dhow oo qof haddii wax gaaraan qofka kale uga danqanaya maxamed cabdulaahi siidi ayaa dadka reer gaalkacyo u diray fariin uu kaga dalbanayo in ay ka damqadaan walaalahood biyaha ka soo barakacay runtii maanta bulshada gaalkacyo cashir weyn baa ka baranay dadka sidaan ka aaminsanayn iyo siday noo noqdeen farqa udhexeeya sidoo kale waxaa xusud mudan xilligii aan ka shaqaynanay gurmashada dadkii qaraxii afar tobanka oktoobar sidaan oo kale inuu dadka ahaayeen kuwo foojigan oo markaas laga shaqaynaya waxaan rabnaa inaan ugu baaqno bulshada reer gaalkacyo inaan raadno sida uga qayb qaadan lahaydeen mar kasta u diyaargarooba shaqadan way soconaysaa wakhti way socon doontaa waxaan rabnaa cid kasta inaan ogeysiino in gurmadk guddiga gurmadku ay si rasmi u shaqo bilaabeen islamarkaana wax kasta oo awoodooda ah qof kastana inuu ku soo wareejiyo guddiga gurmadka ee dhallinyarada gaalkacyo waxaan rabnaa inaan kala qaybin aan dhihin galmudug iyo puntland dhammaan walaalahan reer beledweyne waxay u baahan yihiin qof kasta oo gurmad maaragtay u samaynaya sidoo kale waxaa xusud mudan waxaan rabnaa shacabka gaalkacyo inaan ugu yeerno magaca hiil walaal islamarkaana ay ka soo dhalaalaan si dadkaasi walaalaha ah looga maaragtay gurman lahaa waxaan sidoo kale u sheegayna dadkii in ay ka baxeen guryahoodii islamarkaana meel duur ah oo baadiye ay jiifaan mar kasta baaqaan diran ugu dambeeyana wuxuu yahay in ay ka qayb qaataan u gurmashada dadka walaalaha reer beledweyne islamarkaana ay muujiyaan kaalintooda ku aadan qofkii lacag haya waan ka qaadaynaa qofkii haya joodari tendo qof kasta wax kasta wax yar nusdoor xataa ka qaadaynaa marka waxay noqonaysaa lacagtaas haddii aruurto dhaqaalaas hadduu aruuro waxa weyn bay u noqonaysaa reer beledweyne aad oo mahadsantihin fiyoda fartuun cali diiriya oo ka mid ahayd dhallinyaradii dhexda u xiratay sidii ay ugu gurman lahaayeen walaalahood ayaa ka waramtay xaalka waxaan leenahay walaalaheenna reer kaalkacyood qof walba meel walba uu joogo walaalahooda waa inay wax u qabtaan maadaama ay ilaa maanta gurmadka hayno qof walba oo walaalo reer kaalkacyood aan aragnaan ay noo gurmanahayeen qof walbaana gacantiisa wixii uu ku jiro uuna siinayay haddana waxaan rabnaa in walaalaheenna reer kaalkacyood meel allaale meelay joogaanba ay u gurmadaan walaalaha ayaga reer beledweyne sida ugu dhaqsiyaha badan leh dadka bannaanka dhooban oo ciyaalka iyo caruurta iyo geedaha korkooda saaran inaan wax u aruurna ayaan raadinayna haddii ilaahay idmo waxaana leenahay ilaahay ayaa u gargaara walaalaheen dhallinyarada ku nool waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa si isku mida ugu istaagay taakulaynta dadka ka barakacay beledweyne waxayna magaalada gaalkacyo ka bilaabeen kulamo ay kaga tashanayaan sidii ay ugu gurman lahaayeen dadka dhibaataysan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
waa hagaag dhegeystayaal cabdiwaaxid adayo mahadsan halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o ed idinkoo dhegeysanaya barnaamijkii dhalinyarada dhinaca heesaha haddii aynu jaleecno waa fanaanada farxiya kabayare iyo heestii hana qulubteyda
adiga hurdeemaanka naftan kugu hadaaqaysa way ku hilowday qof dartaa u hawshooday kadib meelor howgaysa adiga hurdeemaanka naftan kugu hadaaqaysa way ku hilowday qof dartaa u hawshooday ku shidan dareenkayga inkastoona halgaadiisa caashaqa hamuuntiisa weli qabo haraadagiisa oo ku shidan dareenkayga anigoon hudayn goorna naftu kay u heesayso hamigiya go'aankayga waxaa ii hirgelin waayey amrashiyo cishood weeye anigoon hurayn goorna naftu kay u heesayso hamigiya go'aankayga waxaa ii hirgelin waayey amrashiyo cishood weeye siduu ii halaakay hadduu heriya ku saaro kugumaan halleene niyadaydan ku helan iyo hano qulubtayda iyo hano qulubtayda siduu ii halaakay hadduu heriya ku saaro kugumaan halleene niyadaydan ku helan iyo hano qulubtayda
farxiya kabayara iyo heestii hana qulubteyda aad ayay u mahadsan tahay v o a ayaad nagala socotaan iminkana wararkii cayaaraha nuur xasan eh, nuur ayaa ila fadhiya studioga oo idaacaddana ila daadihinayay nuur aday aad ayaad u mahadsantahay wararka cayaaraha cayaara xiisale ayaa dhacay horyaalka ingiriiska ayaynu ku bilaabaynaa ee tottenham iyo everton cayaar aad u xiiso badan ayaa dhex martay ah, cayaaryahankii andre gomes dhaawac culus ayaa soo gaadhay boqonta ayaa laga jebiyey song wing ming oo isagu ka soo jeeda asal ahaan eh, kuuriyada koonfureed ayaa jebiyey Eh, bal haynoo dambayse u kala badiyeen laakiin yarka waa la celin waayey oohin buu qabsaday waa u qaadan waayey dhaawaca intaan inuu gaarsiiye cayaaryahankan waa sidaas eh, cabdixaafidow ciyaartani waxaa hareeyey dhaawaca soo gaaray andrea gomes en, kadib markii daqiiqadii sagaal iyo toddobaatanaad uu si aad iyo aad maaragtay u dhaawacay en, ciyaaryahan son oo tottenham u ciyaaro oo ah laacib eh, si weyn looga yaqaano dunida kubadda cagta oo aanan lagu baran Eh, isaga qudhiisa en, waa uu aamin waayo wax meesha ka dhacay sababtoo ah canqowga midig ayaa ka jabay waana me- me- meelaha ka mid waa meel ka mid ah meelaha ugu halisan Oo ciyaartooyda aan- kubadda oo aan cagta, oo si aan degdegana u in- looga kabnin.
kabsan marka ciyaartii ayaa la hakiyey oo maaragtay en, tiimamkii caafimaadka ayaa goobta yimid oo la tacaalay oo waxaad arkaysa ciyaartooyda labada dhinaca oo madaxa haysta oo qaar aad maaragtay ilmadii kusoo joogsatay markii ay arkeen xanuunka iyo oohinta en, ciyaaryahan gomes marka en, markii iskaarka cas ayaa la siiyey son waana uu u qalmay En, waxa ciyaartooyda labada dhinac ba ay sheegeen in son uu u qaadan waayo waxa uu sameeyey uu aadna ugu xumaa oo aadna uu u ooyey xitaa marka ay ciyaarta dhammaatay waxaa u tegay eh, kabtankii kooxda everton iyo qaar ka mid a ciyaartooyda oo niyadda u dejinayey En, ciyaarta intii ay socotay del ali oo u ciyaaray tottenham ayaa gool u keenay en, qaybtii labaad wax yar kadib marka ay bilaabatay Eh, laakiin en, ciyaartooyda everton oo ka xumaa dhaawaca soo gaaray saaxiibkood ayaa daqiiqadihii dheeraadka ahaa ee Ciyaarta lagu ciyaarta daray.
lagu daray oo maadaama waxoogaa la hakiyay dhaawac dartii daqiiqadii tobaniyo sagaashanaad ayay keeneen goolka barbaraha waxaana u dhalay ciyaaryahan jenki tosun oo u dhashay turkiga En, mar uu ka hadlay arrintan waxa uu yidhi en, waxaa ii- igaga wanaagsanaan lahaa goolkaas in gomes uusan dhaawacmin laakiin en, wuxuu waa qadar ee dhaawac ayaa gaara marka gomes maanta ayuu qalliin mari doonaa ciyaartan waxay ku dhammaatay hal iyo hal hal iyo hal Eh, leicester iyo crystal palace haddaynu u tagno eh, leicester eh, meel fiican bay ka bilowday Eh, sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka ayay qaaday eh, koobka horyaalka eh, ingiriiska ay ku guulaysteen iyada oo aan weliba la filaynin oo meel fog fog fog fog ku jiray waxaan malaynayaa kunkii hal ayaa la yidhi fursadoodii ayay fursadooda ahayd ayay ahayd Ha.
Sanad- sanadka inga ka waran sanadkan xalay aan ku bilowna eh, crystal palace laba iyo eber ayay kaga badiyeen Een, weliba sanadkan waxaa la leeyahay leicester amayba dhigtaa wacdaradii ay dhigtay tii labada kun lix iyo tobankii oo iyadoo aan la ogeyn ay maarata horyaalkii qaaday oo Ha- ha- ha- ha- xaggaas ha- kasoo dhex baxday si fiican marka tababare rogers oo hore liverpool usoo leyliyey una dhashay dalka ee waqooyiga ireland ayaa wata oo khibradna u leh horyaalka ingiriiska hadda kaalinta saddexaad ayay soo tiigsadeen Eh, inkastoo ay chelsea isku dhibcan yihiin laakiin xagga farqiga goolasha ayay kaga sarreeyaan Een, waxaa la leeyahay een, waxa saansaan ah in ay meel wanaagsan gaari karaan ayaa ka muuqata ciyaartoydooda sida weeraryahankooda jamie vardi oo u dhashay dalka britain ayaa waxaa uu ka mid ahaa ciyaartooydii horyaalka qaaday weliba dhinaca goolalinta xilligaas ku guuleystay hadda isaga ayaa hogaaminaya oo toban gool Mhm.
ayuu dhaliyay horyaalkan bilowga marka leicester city haddii ay sidaan kusii socoto waxaa laga yaabaa inay wacdaro kala dhigto eh, sanadkan waa hagaag haddaynu qabanno dhinaca iyo jarmalka amaba deutschland eh, horyaalka bundesliga eh, bayern munich eh, tababarahoodii waxay yidhahdeen warnayo cagaha wax ka day marka isagana cagihiisii muu baarbaarina waa fahmayn la yidhi na weydaaro albaabka la kooxdaas waa koox eh, xagga maamulka ku ad adag waa Sida wax u jiraan.
aan tababare horta waa la ceyriyey tababare eh, college waxa uu u dhashay dalka croatia waa tababare een, khibrad u lahaa horyaalka jarmalka horeyna isaga oo ciyaaryahan ah usoo ciya- uga ciyaaray een, kooxdaasi marka een, waxa uu ku kasbaday een, ceyrinta la ceyriyey guuldarro xoog badan oo xanuun badan ayaa sabtidii gaadhay oo waxaa ka badisay kooxda eintracht frankfurt shan gool iyo hal ayaa garka loo geliyey marka sanadkan eh, si wanaagsan uma uusan bilaabin xilli ciya- uma uusan bilaabin xilli ciyaareedka laakiin xilli ciyaareedka lasoo dhaafay horyaalkana waa uu qaaday weliba koobkii jarmalkana waa uu ku Eh, darsaday marka eh, kooxaha qaranka ha Bayern Munich marka waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah kooxaha ugu adag dhanka maamulka tababarihii guulo wanaagsan keeni waayey sida ay u ceeriyaan Waana- waxaa la mid ah wa- sida Real Madrid oo kale waana- waana weydaaro haddii aad tahay tababare raba inuu leeliyo kooxda Bayern Munich waa inaad ahaataa tababare eh, khatar ah si fiican Eh, haddaynu u tagno ac milan eh, italia zeri eh, Serie A-ga Talyaaniga.
Serie A-da, eh, koob iyo toban kulan shan baa la la weydaariyey Ah, milan xaalkeedu ma wanaagsana Mm.
ac milan marka lazio ayaa xalay ka badisay oo laba iyo hal kaga Oo weliba badisay gurigooda kaga badisay.
gurigoodan kaga badisay marka taariikhay ahaydoo lazio muddo soddon sano ah milan kuma aysan garaacin garoonkeeda caanka ah ee sansiro marka milan waa ay liidatay dhowrka sano lasoo dhaafay tan iyo labada kun iyo laba iyo tobankii wax horyaal ama aysan qaadin Eh, waana kooxdii ugu dambeysay ee horyaalka talyaaniga qaado een, eh, marka laga tago een, juventus oo sideedii sano lasoo dhaafay qaadaysa marka milan waxay u badan tahay haddii ay sidaan ku socoto in ay u laabato heerka labaad oo haddii ay- aysan wax laga ay- bedelin ay hawadaba ka baxdo hawadaba ka baxdo aad iyo aad ayadu mahadsan tahay eh, qodobkaasi cayaaraha iyo eh, nuur xasan nuur ayaynu kusoo gabagabeynaynaa eh, barnaamijkeennii eh, idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada halkaah aad dhegaystayaal nagala socotaana waa ayaad naga dhegaysanayseena waa laanta af soomaaliga oo si toos ah idinka imanaysay magaalada washington barnaamijka waxaan isku soo dabaraday nuur xasan nuur anigoo cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaa idila socodsiinaya dhinaca farsamada waxaaya jemi farax tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raallisan noqdo sidaas iyo nabadgelya